maamulka gobolka sanaag iyo kan degmada eeregaaba ayaa hadaguku gooy jidlaame oo lagu hirgeliyay jidka sodonka ilaa sayladii hore ee magaalada eeregaaba taaseyto ee dhismasha fuliiday dowlada hoose ee degmada eeregaaba xokayaga fulinta degmada eeregaaba siciid cumar ya sheegay in jidkun walbadan isku bedeli doono inisdareerowka dadkii baawurta degmada eeregaaba oo markii hore dhibaato weynka qabeen marowga jidkun maanta waxaa farxad moo ah inaannu taagannahay xadhikajarka waddadii jidkii soddonka oo laba bilood ka hor aynu shaqadeeda bilownay waddadaas oo cabirkeedu dhammaa hal kilomitir iyo badh maantana aynu taagannahay xadhigjarkeedii runtii waa wax aad iyo aada loogu farxo waddadani waxay isku xidhaysay meelo badan ama xaafado badan oo degmada ka mid ah waxay ahayd waddo halbowlaah waxay ahayd waddo baahi badan ay u qabeen bulshada degan xaafadahani in badanna codsiyadeedu ay noo imanayeen markaa maamul dowlad hoose ahaan annagoo ka jawaabayna codsiga dadka ayaannu waddadan hirgelinnay maalintii hore wuu nala joogay guddoomiyaha gobolku maantana wuxuu nasiib u yeeshay inuu xadhikajarkeedii uu nala joogo runtii waddadaasi waa taa weeye maantana waa gebagabowday hadday tahay laamigii hadday tahay ribraabkii hareeraha meel kasta waxayna ahayd waddadii noogu kharashka badnayd runtii inta waddooyinka aanu dhisaynay annagoo ilaalinaynay biyaha dhulka biyomareenka si aanay waddadu u go'in aad iyo aad baa looga shaqeeyey si aad u sarraysa oo istaandarana waa loo dhisay waddadan runtii dadka markaa cergaabo waxaanu u sheegaynaa laba qodob labadaa qodob oo ah tan koowaad waxa horumarka lagu gaadhaa midnimada iyo wadajirka nabadgelyada oo la adkeeyo waxaynu u baahannahay cergaabo horumarsan cergaabo nabadgelyo ah cergaabo isku xidhan oo wada shaqaysa cergaabo aan lahayn daan hebel iyo daan hebel guri waliba guri buu ku dhisan yahay reer cergaabo guri kastiba guri buu ku dhisan yahay uma baahna tafaraaruq iyo hadal iyo buuq midna in la geliyo maanta cergaabo waxay hiigsanaysaa inay la tartanto gobollada iyo degmooyinka dhigooda ah ee eeda ah runtii waxaanuna rajaynaynaa inaannu kuwo badan ka horrayn doonno haddii ilaaha yaraado maamulka gobolka sanaag iyo kan degmada eergaaba yaan ma hadnagay shacabka degmada waynayo sheegani in anshuurtiyo biyan laga dhisi jidkun waana lambaahanyi inayo ilaalsadaan jidkan waa jidkii soddonka aanu maanta xadhigga ka jarayno anigu wax badan odhan maayo madaxdii oo dhan baa joogta marka laba kelmo keliyaan rabaa inaan idhaahdo mid waxa weeye heer cergaabo haddaanu nahay degmada ama golaha degaanka ee degmada cergaabo maalintii hore horta aanu wax dooranaynay baanu wax saxnayo waxaanu ugu dooranay maskaxdii noogu weynayd iyo ina gaadhijiidu ahaa maskaxdii ugu yarayd golaha baanu doorannay marka waxaanu jeclaysannay wixii casriyana inaanayna dhaafin wixii waayo aragnimo iyo taariikh dheerlehna inaanayna dhaafin ruugcadaaweyn oo odayaanu doorannay iyo kii ugu yaraa wixii xaajiga ka qaldamana si ka yayaado war sidaasaa saxa horta guddoomiye saasaanu yeelnay maalintii hore marka waxaanu aaminsannahay waxaasoo dhan waxaa keenay doorashadaa degmadu xulatay ay hawshaa xulatay ba hawshan qabadkan wax badan keenay hadeerde degmooyinka qaar baa waxaa lagu leeyahay laba malyan iyo saddex malyan iyo baa lagu leeyahay marka annaga waxba nala kuma leh